boqor burhaan boqor muuse oo la hadlayay warbaahinta waxa wax laga xumaada ku tilmaamay dhibaatada weyn ee ka dhacday dhulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya boqor burhaan waxa uu sheegay inaan la aqbali karin wakhtigaan ciidamo ka socda dowladda federaalka etoobiya la geeyo magaalada jigjiga waxauna dowladda federaalka hogaaminayo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi abiy axmed ka codsaday inay hirgeliyaan ballanqaadkoodii ku salaysnaa in nabad waarta laga dhaliyo geeska afrika waxaan rabaa halkan inaan waxyar ka idhaahdo dhibaatadii ka dhacday dowla deegaanka soomaalida etoobiya magaalada jigjiga run ahaantii aada iyo aad baan uga xunnahay meeshaa wixii ka dhacay dhib weyn baad ka dhacday ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtana xanuun ayay ku qabatay arrinkaasi marka hore waxaanu soo jeedinayaa dowladda federaalka etoobiya iyo madaxda cusub ee hadda ra-iisul wasaarahan cusub waxyaalihii u ballan qaaday in geeska africa nabad lagu wada noolaanayo inuu khilaafaadkii jiray oo muxuu ahay dhammaan inuu wax ka qabanayo waxyaalo badan ayaanu dhegaysanayn waxaanu aada iyo aada uga xumaanay dowlaanka qaawan oo ay dowladda dhexe kusoo qaaday dowla deegaanka soomaalida etoobiya magaalada jigjiga khaasatan waxaan leenahay arrinkaasi waa arrin aan marna la aqbali karin ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtana arrinkaas waxa weeye waxay ka aada iyo aad bay uga xun tahay waxaan marka hore usoo jeedinayaa dadka soomaalida guud ahaan meel kastay joogaan inay indhaha ku hayaan deegaanadooda dhulkooda dhulka soomaalidu ku dhaqan tahay meel kastoo ay joogaan in soomaalidu isku garabsato sidii ay wadajirkooda iyo midnimadooda u adkayn lahaayeen ugana jawaabi lahaayeen dhib kasta iyo wax kastoo soo wajaha boqor buraar boqor muuse oo hadalkiisa wata waxa uu sheegay inaysan xaq u lahayn in dadka soomaaliyeed kheyraadka dhulkooda laga helay laga siiyo waxdhan boqolkiiba shan ugu dambeynna boqorku waxa uu fariin midnimo u diray dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya
waxaan la soconnaa in khayraadka ku jira degaamadaas la yidhi soomaalida wax aan macno lahayn five percentage baa ama boqolkiiba shan bay ku leeyihiin waan aragnaa inay tahay dulmi iyo xaqdarro kacdoonka waxa keenaya iyo in lagu soo duulana oo muxuu ahay waa dhibaatadaas iyo wax la mida oo kale arrinkaa marka waxaan leeyahay khaasatan dadka dowla deegaanka soomaalida etoobiya ama ha noqoto jamcadda onale ama ha noqoto maamulka ama shacabka dowla deegaanka dhammaantiin waxaa leeyahay wadajirkiina ayaad wax ku noqon kartaa marka ayaa toban calan iyo toban maamul iyo toban dowladood loo sameeyey waxa weeye rajada iyo waxaa laga qabaa ilaahay agtiisa khayr baan ka rajeynaynaa laakiin waad la socotaa waxa weeye waxaad tihiin maamul hadda soo korayay muddo kooban ayaad horumar weyn ku samayseen yaan dhibaato xidhiina laga samayn idinka iyo maamulkiina iyo madaxdiina yaan dhibaato xidhiina laga samayn arrinkaa waxa weeye waxaan soo jeedinayaa khaasatan madaxweynaha dowla deegaanka maxamed cabdi cumar inuu arrinkaas gogol nabadeed u fidiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka dowla deegaanka maxamuud adiib shire wararka horseed miidiya qarno